munaasabad lagu dhisayay golaha nuqbada jubbada hoose ayaa ka dhacday walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xafladan oo lagu dhisayay golaha ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin abwaano marti sharaf kala duwan kulan iyo dowro qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa salaadiinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose looga soo gabagabeeyey degmada jamaame xaflad heer sare ah ayaa lagu qabtay dhismaha golaha nuqbada jubbada hoose taas oo ka dhacday dhismo ay walaayada u dhistay odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmadii wax ka bixinaysay dowladda loo qabtay salaadiinta gobolka jubbada hoose dadku halkaa fadhiya waa wada mas-uuliyiin inaan marka mas-uuliyaddaa dareenno shucuur bilmas-uuliya ayadana waa loo baahan maxaa yeelay amaam allah waana la weydiinayaa mas-uuliyadda wax sahlan maa ummad baan mas-uul ka nahay xil baan u qaadnay marka inaan dareensan nahay xilkaas siduu u weynyahay iyo mas-uuliyaddaas oo dadkaas aan u qaadnay iyo dee islaamka waxaa loo baahanya mas-uuliyaddaas inaan darin amaam allahi waa nala weydiinayaa nabigu wuxuu lehi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati intaas kadib waxaa madasha laga aqriyay bayaankii ay soo saareen golaha ku dhaqanka jubbada hoose oo lagu shaaciyey hogaanka salaadiinta gobolka jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi guddoomiyaha odayaasha nuqbada gobolka jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdiduba afhageenka odayaasha
bismi illaahi araxmaan iraxiim ujeedo bayaan salaadiinta walaayada jubbada hoose alxamdu lilaahi alkafuur alwaduud wasalaatu wasalaamu calaa saaxibi almaqaami almaxmuud wacalaa aalihi wasaxbihi wakullu man tamasaka bixabli lmamduud maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo lix xijriga kuna beegan afar iyo labaatan bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar miilaadi waxay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose halkan ka dirayaan baaqan soo socda kadib kulan ay barbar socotay dowlo sharci ah oo qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa ugu dambeyn lagu soo saaray bayaanka soo socda kow waxay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose si diiran usoo dhoweynayaan dowladda toddobada maalin socotay si wanaagsanna ugu faa'iidaysteen labo salaadiinta gobolka waxay mar kale ku celinayaan inay u istaagayaan hirgelinta shareecada islaamka iyo adkeynta ballamadii ay horey ula galeen mujaahidiinta oo ahaa inay dhankooda looga imaan doonin islaamka saddex goluhu wuxuu kulan ku doortay hoggaan guud oo loo doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo doortay suldaan macalin maxamed cabdi duuba abwaan ismaaciil iraabi ayaa tix gabay ah ka soo jeediyey xafladda halkan waxaan kasoo jeedinayaa tix gabay lagu magacaabo baraaruga barbaarteeni way baylahdo boobtay gaaladiiye shareecadiina way baalmareen oo bannaanka ahaye beddelkeedu waa baybali iyo buudiyaan ahaye hadduu danabku biiriyo hadduu dahaabiidin sheegto baskii jahannamu booska helu boodayuu koraayey shareecada ninkii aad barteen aabba iyo hoyo albaqriyo ilaa birabinaas aad ka bixinaysay bila loogu yeedhayay ee baarka loo fidhayay gorgor iyo markuu bs galuu beenshay nebigiiye jaxiimuuna boonow jartoo jeebka loo dhigaaye ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah jubbada hoose sheekh axmed abu yunis waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan idinkana waa idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo maalin aad u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaada lahayn wa akhiiran warkay waxaan ku soo gabagabayn walaalayaal maadaama dowladeen iyo hadafkeen iyo tashigeen oo ku wareeganayay kitaabka allah subxaana wa tacaala inaan baranno kuna dhaqanno soomayn haddee kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa iyo ku dhaqankiisa ku camalfalkiisa maxaa u baahan yahay qofka marka hore inay diinta shareeca islaamka barto waad dareemaysaan dee mogtahay waa is ognahay sooma waa isku warqabnaa nuqlada markan waxaa walaayada u samaysay muqarar oo soconaayo muddo lix bilood ah oo ku kooban laba mustawo ah waxaa markan laga rabaa muqararkaas oo loo diyaariyey in ayaga isku dabaqaan naftooda ay ka bilaabaan dadkii ka dambeeyey oo mas-uuliyiintu ay u ahayeenna ay ku dabaqaan ay gaarsiiyaan cilmiga cilmiga moogta haddii la bixiyo waa sii ziyaadayaa haddii aad haystana waa sii nuqsaamaya وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ma aha golihii ugu horreeyey oo laga dhiso walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa walaayaadka islaamiga ah ee dalka ka dhistay hoggaan bulsho oo isku xihan